bismi illaahi araxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta fayle dhegaystiya waxaad ka dhowaada barnaamijka kulanka idaacadda warsan ee magaalada baydhabo qodobbadaysiin ka dheega doonta weliba ayou ku mid nagada doonane haalka nadaafadeed ee magaalada baydhabo xillo hogeeyaha maamulka dowladda hoose ee degmada baydhabo waraysiisu si ay idaacadda warsan si wiin usuunku hadali kaasoo amaraniyo harugeen madawiinaga maamul goboleedka puntland iyo sahan raabta soomaaliya dhanka baaqi iyo qeybkunagadhan ciidamada xoogga dalka sidii lunku horseedan lahay cadowga soomaaliyeed ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee soomaaliya yesee baaji safarkii uusan ka baahan lahay magaalada kismaayo sababtii mayseed saliigii hore ee nisa yesee ku hadali qaraxyadii muqdishiyo ku dhicayeen toddobaadkan iyo ninkii laha dhaafay oo dhanba u soona sababo leeyaable usa ka sheegi ilaahan naxariisa marxuun xooshe weliba usahay wasiirkii dastuurka ee soomaaliya dhubaayase ka dhamadimay taariikhii ahaan udad ku ogto barnaamijka dhegaystayaal dheega doonta xillo wasaaradda dastuurka iyo dadka dhabaaqda in aas qaran la sameeya doona qodobadaas iyona qodobo kale ayaa dhegaystayaalka dheega doontan intaynu ka guda jarna barnaamijka kulanka idaacadda warsan ee magaalada baydhabo hatay dhegaystayaal mar kale kulanta faylaha ka dhowaada barnaamijka kulanka idaacadda warsan ee magaalada baydhabo qodobkan ka horreeya barnaamijka waliba usaya hogeeyaha maamulka dowladda hoose ee degmada baydhabo maxamuud maxamed garabe oo waraysi siyaa idaacadda warsan ee magaalada baydhabo iyo kuwa hadalay xaaladda nadaafadeed ee magaalada baydhabo hogeeyaha ayaa waliba usaya saasoo kaleesu ku hadalay xaaladda guud ee goobooyinka taariikhiga ee magaalada baydhabo bismi illaahi raxmaan iraxiim magacay madaxweyne maxamuud ibn cabdinuur taykalkana macnaha xoogayaa dowladda hoose degmada baydhabo maadaama siweyn koytangeedaan ka maadsantay markaaadi warsan macnaha ini isin macnaha yani kulo qiiqaadataan waxna bootaanoo weeritaankaanoona sugan ka waalaan ciidanka mahadsantiin markaad weeritaanka weeritaanka sin weerinimay koosgaraasay oo macnaha ujeedsi haayay maanaa ini wacyigelin magaaladan ini un sheegno wargelino yaanka sheegnay wal alla wali ha kora sumano ini sheegno may waajibani ate marka wayla roogay waktigii xilli roobaadkii iyo hadhow wakti kuleele elakajara marka may fadaane ini dadkii reer baydhow magaaladan ini nadaafadii laka dadaalo maadaama maars ate kuleelna zaaid ay xilli roobaadkii abriilna buudahani ate may fadaan nadaafadii laka dadaalo lan kasta oo baydhowey eeridii degan ini nadaafada ka dadaalo nadaafada laka shaqeeyo lan kasta gurishay hortiis kii macnaha meel kasta guri hortiis haadoy guri dhatiis haadoy lanka shaqeeyadoy ini nadaafadii laka dadaalo maya nadaafada may waa waxyaalo badan iyo ku hortag sheelate haddii lanka nadaafad xumo sheen meel ah maanaa cudurkana sii nadaafadan ka dhowya cudurkana ka dhowye saas dartiya ma sheegaan reer baydhow ini nadaafadii ka dadaalaan labkasiratoy unu maadaama ka dowladda hoos ahaan qiimiyo ku qaadaan ololay bilaabaana nadaafada e marka saas dartiya may fadaana ini macnaha qiibiin loo kala qaadataan isiigni lan kastin ishel qaamo ma lanna lan kalayn iyo hortii aan baahana tan kale may waaha jiditeedin oo magaaladan baydhowo eeda linhirohaye marshabiyeedadii weli oo dhan maanaa lankasi marshibida degohaye lankas walisidaa marshibida shiidoogi arradii weliyaa dhakohaye saas dartee ini liin dhigni jidkasiisba hortiisbaan yaraay haddana jiditeedii yaraaye haddana may la suubiyay lankas walaa dhiseere haddana may ka suubiyay laamigii dhatiisiya shiin tuure arri tuure shamiida ka dhase marka saas dartee yaa macnaa walka suubiye saasayna ini ignaqana macnaa lanwalay koobi jidkaasey ahamadiisiiyo oo jidkaasay faraaqay ku dheeraado lankasba mashibyadiiw baabura mare intoota mare marka wal hortuba cariirahay hadda haddina walka sii daro mushkiladii lata saas dartee reer bayro masin sheegaan magaaluhu meele maahayn meel oo baadi iyo masjid oo macnaha jid kale intoo ma baadi ma marka may waaha gaardameerka ka socda macnaha dadkiyaa ka socda may ka socdeey baaburtii wali oo dhan saasate siba cariirin iska tiya haddana ma kadarwaytaan cari iyo shiid iyo shamiinto lakashabeel iyo guri lakashabeel walaasuma kadarwaytaa marka mayba jeelaan in dunidoos ahaan ka dunidoosaan macnaa tilaabadii ay qaadaan alla lankii walaagasi ka aragno mase un sheegni arday awaamirta qaado ay wali tilaabe tilaabo habogan laga qaaday laakiin hodhow damba macnaha suu isaafeeran lahay haddaba ha ku fogaado meelaasay ku dheeraadoy macnaha eebu galnay meelaasay macnaha haddii ilaahay macnaha taasaa yaa yaa yaa yaa la faday jiditeedin oo macnaha hadda arday hadda laylo suubii agagaarsha iyo meeli marshibiyeedidii meeli biyo maraayeen kanaaladii wali oo dhan may la fadeeyay inii la furo inii macnaha shiidin dhigna laakiin dariska waroodiis ee inii shiidan dhigna boholo macnaha kamiisha marshibiyada oo kanaalka biyo maraa inii furnaado laal haddii roobka oo biyogaasi meelaad aduu ugu badbaadaan oo jiti laamigiina meelaadna subir biyoyin fadheen meelkaasna biyi may fayda biyo migi soodaan may faday inii dareeraano macnaha yaa limbaayi marka saas dartiya may siin sheegaane lamadaas qodob arrimaha macnaha nadaafadaas iyo marshibiyeedadeeda kanaalada jiditeeda biyo maraayaan in la furo linhirin saas dartiya siin sheegaane wabilaahi towfiiq insha allah dadaalaan unoon haddii leeyahay xogaya maysa caddaha ka beegi in isan ku hadlaan nadaafadda si gaar ahaan jidata in wasaqlan ka shimni ona arabogas may arka beeqeeya macnaha xaalad jarto dartee yaa aan erni waqti kuleelee la jara dhinaca nadaafad haddii laqato kuleelihii yaa hazaahidi markaasaas dartee haddana ini macnaha ee waqtigii roobkii abriil haddana yaa kudaa sasdartay iyo hakiidi ini macnaha olol qaadno nadaafadaas iyo walaagasi iyo diyaar garow may ka jarnaa macnaha cabse ini macnaha isku dhigi korto macnaha kuleele isku dhigi walkas suubi iyo nadaafad daradaas ini warsheento ku cabsi qabna sasdartay ya yaan ka baaqaan hadii ilaahay saasa daruuftan iyo kalabti si ku warhayna baydhabo markii lagu hadlo goobooyin taariikhi jiraan sida illa baydhabo oo kaleet waliba aad ku muuqda sida buundada oo kaleet weli ku muuqda qashin badan iyo taalan oo laakadeed iyo dadka markii meelo maraan dadka qaar xilliyada ahaan uraayan oo saxooliya laka mara bundada abshirka oo kale mararka bershay tumoo laka gube aramoga sayti may talaabeesin ku qorshaysan ma inay qorshaysanaa macnaha horta buundooyinka tan isha oo kale tan eh macnaha lan waardiye saarni nadaafadii dhan wal suubiyohay afarabaasaad waqtada ninka dambayta shalay ilaa daraadka shaqeeyaani nadaafadii wal tuus waraaqohay wiiwilan waarde ini qashanka linkashibne ilaaliyow yaa anqorna yaa saarna yaa waardika e horta taasay dadaalshay intooytee wadna taasay nadaafada wadaba walba isku burbursana magaaladana dadshowba macnaha daddareen leen lahayne oo walwala kooba boholo leesheenaan meelaha kuweedaan saas dartee le mal dagaal iyo tahajuud iyo walkasta malinyar eedaan ka dagaala muhayne saas dartee macnaha eed way taqabjirkaahina dhowr baajii katarbiila ka qaadnay baabura ka rarnay dadwaarde saarnay yaana mayo insha allah joona dagaalshii wadala yaan intii ilaahay magnaariyaan nuunu xoojino macna ka dagaalagno eedan ka yaan ka biyaan marka dadku waa dareen laanay dadku wal ka soo in sheegdo wal ka soo sheegto dad waana leeb lagu tiri ingiliis dad waana leeb wala handibay dad intoo leeb lagu dhibay taasiin saas darteed maadaama dowladoosan kala dagaalmaan in nadaafada okay naqato meel kasab intoo naqato in kasoo wadadii isku burbursantaa wal kasab intoo wal kasab macna si lifadaa naqdo korna saas
okay id allah idii qofku waalan ku soko dadka la ka arayo qashuha ka deedyahay tilaaban qorshaysan jarta isu waadsan id id id tilaabi lagu qaaday wal ganaaxe qof lanki la ka arago may lakaasoo ilaa xeer ini maxkamadeenu yaani qorshaysan haddii leer ganaacan lagu qaaday lacaga lagu qaaday haddii waleen tolaadoon kadibna macnaha si aada hayti macnaha maxkamadda la tiigsadaan saasaan qorshaysan haddii leer
bismillah magacay way balaray xaaji usmaan sheek oo ka maga dheer sheega shiglayta mayba gobanay magaalada baydhabo iyada macnahaan ka dadaalnay haddii aana ka socdo faaidhoorka dowladda hoose iyada macnaha aan ku aragnay meel walba oo aragdada jiirooyin oo wasaga lahdhakaay biyoosha qulqulaayeen ilaa iyo tubooyinka haguheen ilaa warjanaay meel walba macnaha sida iidaado ilaahay kheersiya macnaha yako dohowni lankuleerow cali marshaala iyo anaba macnaha mar walba iidaada ku dohowaani dadkan ilaahay kheerseedaad hogaan eed injeel aan hogaansamow wayba waa aragdeeday tubooyinka oo boosanooyinka oo oo banaanka taalan intaasi u dhan boonaa ku aragnay hati eeda mana nadiif naati bay dhow intii ba badan boqolkiiba ada toddobaatan er kor nadiifa naga teeta okay meelooyinka taabada kortan ka faanasan intii walku qubateen xaafidooyinka tilmaamo korteen xaafadoo wayba kumid ee sida berdaala miille eraay oo jeera boyboy leer jiray hata jeera busbusa kuweelni iyagoo miilan oo la eran jiray kowaanka kowaanwiinaga gidaalshay miilo eh miilo kale iyana xaafada ishilayo iyana qashan iyo bilaay ka shag lafa walaalaha tubaay taasna kuwaragna dhinigoona maybu ahaan sida ka amatay hataa hortiyoo sida wasaqada iyo laha kashiwaay intaasna kuwaragna kulli nadiifa kuwala miil walba tawna marna ta nadiifu waybu aragdeeda dadka macnaha dadaal iyo juhdi badan la galni hatana aragdeeda wayba kale igsii baagan nadaafada iyo ongroonta unanin roonta sinsin roonta noo kala dadaalalana weliba lana ilaa hatama ku fadhiina waana ka shaqeehay ololaha nadaafadda muddadiisa inka guda jirta faa'iidinta la-eg la kulanta faa'iido badan la kulungnay meel walba macnaha dheeqooyin iyo jiidadka oo biyo iyo wasaqada lahaayeen oo baabuurka madida rooba fakiisyo intaasaydii macnaha ku dadaalnay iyo jididka oo yoona tubooyinku maagam dareereen yoona macnaha saasi kadalika dadka oo masaajidada hanbahayaan oo madimi la maraan habaar la maraan we aysan wali guraan intaasi dhank iyada macnaha walan ku qobani yoona ducaalehen in darahay maahin arigda habaar marna aragna faa'iido maahin arigda hata oo kale xumaay ka aragna male iyadan ka faa'iidnay dadkiin kacdaadi oo jarta xilliyada khasaaraysan kulmaysan oo tusaale ahaan markii laga qaado iddo hortiye markaysan dadka la kulmaysan haan dhaafeeraysan oo dhibaato kula kulmaysan ha jarta dadka intiiba badan fayliin laakiin hal hal qof oo kale saasay kala kulmaana may beeraan wargasay sidii nadaafada ay faylataba wal hay ingashabihan adakii la murmayaan walaan aragda walaan weelime walaan kala weeliyo wala sidoo yakaliin hoob wargasidona hakii gemaan dawlad hoose walma ogoonsiin yakaliin dadku lanku jagugus ku jara lanku madidamo dijiyan tartiibo lanku sheegan ununa doogama kulayaan walaalow samee samee sameeraan madidamo qofanin kuwe qofka sidii dhahadiye yana sidii nadaafadii ka suubiya soo migil ayna sidii isu nadaafadii ka suubiya dad oo aqabadaas oo kale marmarna gobadaas
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله maanta ay bisha maars tahay sagaal saddexda bisha saddexaad labada kun iyo sagaal iyo tobanka xafiiska madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waxaa ka soo baxay dikreetooyin magacaabis iyo xilka qaadis ah waxaana ay u qoran yihiin sida tano soo socota madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdilcasiis xasan maxamed laftagareen markii uu arkay dastuurka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya wuxuu go-aansaday inuu maanta uu dikreetooyin soo saaro iyadoo laba dikreetoo deg deg ah uu hadda madaxweynaha soo saaray madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya wuxuu xilkii xilalkii ay kala hayeen gudoomiyihii hore ee gobolka shabeellada hoose iyo gudoomiyaha ururka shaqaalaha rayidka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo magacyadoodana lagu kala magacaabayay maxamed ibraahim barre oo ahaa gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose iyo aamina macalin cali oo ahayd gudoomiyaha ururka shaqaalaha rayidka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya labadoodaba in xilalkii laga kala qaaday loona magacaabay mas-uuliyiin kale ee reer koonfur galbeed soomaaliya si dowladnimada meesha ay maanta marayso oo wanaaga horey ay oga sii socoto madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya isagoo gudanaya waajibaadkiisa madaxweynenimo iyo isagoo qadarinaya qiimeynayana dastuurka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waajibaadkiisa sharcigana gudanaya wuxuu soo saaray dekreto xeer madaxweyne lamber eber eber shan eber sagaal maarso labada kun iyo sagaal iyo toban kuna saabsan magacaabista gudoomiyaha guddiga shaqaalaha rayidka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya markuu arkay dastuurka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya qodobkiisa afartan iyo sideedaad farqadiisa labaad markuu ogaaday baahida loo qabo khabiir leh aqoon maamul hufnaan shaqo iyo buuxin karana shaqada haatan loo idmanayo wuxuu go-aansaday madaxweynaha dowladda koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdilcasiis xasan maxamed inuu magacaabo gudoomiyaha guddiga shaqalaha rayidka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya markuu tixgeliyey madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ahamiyadda ay u leedahay dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya in la helo gudoomiyaha guddiga shaqaalaha rayidka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya markuu dhageystay kala soo jeedinta wasiirka shaqada iyo shaqaalaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya markuu garwaaqsaday howlaha baaxadda weyn ee shacabka koonfur galbeed soomaaliya ay ka sugayaan gudoomiyaha guddiga shaqaalaha rayidka wuxuu go-aansaday madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdilcasiis xasan maxamed in laga bilaabo maanta loo magacaabay mudane injineer ibraahim macalin cali laga bilaabo taariikhda oo maanta ku astaysan uu yahay gudoomiyaha guddiga shaqaalaha rayidka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyadoo oo digreetada kalena uu madaxweynaha xilka uga qaaday gudoomiyihii hore ururka shaqaalaha rayidka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya marwa aamino macalin cali sidoo kale madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya isagoo gudanaya waajibaadkiisa dastuuriga ah wuxuu soo saaray dikreeto uu xilka oga qaadaya gudoomiyihii hore ee gobolka shabeellada hoose maxamed ibraahim bare wuxuuna soo saaray dikreetadan uu ku magacaabay gudoomiye cusub xeer madaxweyne lambar eber eber afar eber sagaal maarso labada kun iyo sagaal iyo tobanka kuna saabsan magacaabista gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdilcasiis xasan maxamed lafta gareen markuu arkay dastuurka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya qodobkiisa afartan sideedaad farqadiisa labaad markuu tixgeliyey ahmiyadda ay u leedahay dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya in la helo gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose markuu dhegaystay tala soo jeedinta wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladaha hoose ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya markuu garwaaqsaday howlaha baaxadda weyn ee shacabka koonfur galbeed soomaaliya ay ka sugayaan gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose wuxuu go'aansaday madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya in mudane ibraahim aadan cali najax laga bilaabo taariikhda maanta oo uu ahaado taariikhdaas kor ku xusan uu ahaado gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya madaxweyne cabdilcasiis xasan maxamed laftagareen madaxweynaha dowlad goboleed koonfur galbeed soomaaliya
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya sebaaji safarkii uusan ka bahan lahay magaalada kismaayo sababtii hayeedana agti markii uus ilaahay naxariista dhubahay uusa ka dhammaday wasiirkii dastuurka ee soomaaliya hoosh walina yeedana gadaasetoo yeeda ra-iisul wasaaraha safarka kiishow sabaaji siduusan ku qaybgala caaska qarange ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya xasan cali kayre yahayko uusa ku taacsiiyey geerada wasiirka
بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون waxaan anigoo ku hadlaya magaca dowladda oo dhan u diraya taxsi eheladii iyo qoyskii uu ka geeriyooday allah u naxariistee wasiirkii hore ee dastuurka wasiir cabdiraxmaan xoosh jibriil waxaan leeyahay ilaahay samir iyo iimaan ha idinka siiyo idinka iyo dhammaan dadka soomaaliyeed oo dhan isagana waxaan leeyahay ilaahay jannadii fardowsaha ka waraabiyo waxaan rabaa inaan shacabka soomaaliyeed gaar ahaan qoyskii uu ka geeriyooday u sheego wasiir xoosh waxa uu ahaa halyey qaran waxa uu usoo dadaalay dadkiisa iyo dalkiisa soomaaliyeed wuxuu ahaa wasiirkii dastuurka shaqada ugu weyn oo gacanta ku hayana waxay ahayd qabyatirka qoraalka dhammaystirka dastuurka oo uu soo gaarsiiyey meeshii ugu dambeysay oo ay shaqo yari u harsanayd kan hadda shacabka soomaaliyeed ay ku shaqeeyaanna waxa uu ahaa wasiirkii ka soo shaqeeyey wuxuu ahaa haliyey soomaaliyeed oo ka madax bannaan qabyaaladda maskax furan dhiibta fikirkiisa ka madax bannaan musuqmaasuq jecel dowladnimada iyo soomaalinimada wuxuu ahaa wasiir karti iyo hufnaan shaqadiisa ku qabta waxauna ahaa nin daacad ah oo aan laalaab iyo qiyaamo aqoonin ka ra-iisul wasaare ahaan waxaa maantay xukuumadeyda ka baxay wasiiradii ugu howlkarsanaa mid ka mid ah anigoo sidaas daraaddeed dareensan xanuunka qoyskiisa iyo heladiisa waxaa kaloon dadka soomaaliyeed iyagana uga tacsiyeynaya in aqoontaas ummadda soomaaliyeed ka baxday si loo maamuuso wasiirkaas allah u naxariista waxaan magacawnay guddi qaran oo ka shaqeeya aas qaran oo loo sameeyo wasiirka oo uu hogaaminayo ra-iisul wasaare ku-xigeenka ay xubno ka yihiin wasiirka waxbarashada wasiirka warfaafinta wasiirka diinta iwqaafta wasiirka kalluumaysiga wasiirka arrimaha dibadda wasiirka amniga gudaha iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda dastuurka waxaan rajaynaynaa in la keeno meydkii marxuumka oo aan kulligeen ka wada qayb qaadano aaska familkii iyo helayadii uu ka geeriyooday waxaan uga mahad celinayaa inay ummadda soomaaliyeed la qaybsadeen aqoontiisa waxaana mar labaad idin leeyahay ilaahay dhibka idinku dhacay ha idinka shaafeey isagana allah u naxariisto annaguna waxaan gudan doonaa waajibkii qarannimo oo nasaarnaa oo ahaa halyeygaas qaran oo naga baxay in loo maamuuso sidii ugu habbooneyd mar labaad ilaahay ha u naxariisto wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ilaahang naxariista isla wararka geerida wasiirka iyo ka guda jarane wasaaradda dastuurka xukuumadda federaalka ee soomaaliya iyo yeedana ka dhawajidi scaas qaran lanka sameeya xubin ku tirsan wasaaradda oo yeeda saxaafadda la hadlayna waa ko ina lilahi wainaa ilayhi raajicuun kullu nafsin daa'iqat lmowt waxaan halkan uga tacsiyeynaynaa tacsi tiiraanyo leh oo aada u xanuun badan anoo ku hadlahayo afka magaciiga iyo magaca wasaaradda dastuurka iyo shaqaalaha qaybahooda kala duwan la taliyayaasha dhammaan ummadda soomaaliyeed iyo eheladii uu ka geeriyooday marxuum wasiirkanagii cabdiraxmaan jibriil xoosh cabdiraxmaan xoosh jibriil wasiirkanagii qaaliga ahaa oo hogaaminahayay wasaaradda dastuurka muddo laba sano ah oon soo wada shaqaynaynay aan ku baranay daacadnimo hoggaan iyo howlkarneednimo ilaahay subxaanahu watacaala qofka maa waktuu leeyahay waktuuna dhashaa waktuuna u dhintaa meeshaas bay ku ekayd ajashiiso annagana ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu gedaashiisana fidnaynin asagana ilaahay jannatulfirdoysa inuu ka waraabiyo wasiirka markay isugu keen dambeysay toddobiy labaatanka bishii uu halkan ka baxay isagoo hogaaminahayo wafdi hay-adaha dastuurka wasaaradda iyo labada guddi oo la shaqeeyo shir shaqo ayay u aadeen jabuuti toddobiy labaatankii siddeed labaatankii shirku furmay ilaa afartii maaris halkaas buu ku shaqaynahayay kadibna wuxuu tegay dubay uu tegey isagoo gabadhiisii iyo familkii meeshaas mataqaanaa kusoo aroos iyo ma aragtay gabadhiisii uu reer uu ku asaasahayey uu tegey xanuun yaryar wuu hayay kolley xanuunkii ayuu u geeriyooday waan ka tacsiyeyneynaa waan iskaga tacsiyeyneynaa ka wasaarad ahaan shaqaalaha wasaaradda iyo dhammaan ummadda soomaaliyeedna iyo eheladiina waan iskaga tacsiyeyneynaa wasiirkanaga sidii runta ah aada baan u tegi doonaa ka wasaarad ahaan gaar ahaan ani aada baan u tegi doonaa sababtoo ah saaxiibo dhow baa noqonay xilligii aan shaqada ku wada jirnay sida runta ah waxaa ka go-nayd in ummadda soomaaliyeed nidaam iyo dastuur iyo howshan oo uu soo bilaabay muddo dheer uu soo bilaabay in aan sanadkan kusoo gebagabayno meel fiicanuuna arrinta marinahayay si mas-uuliyad iyo mataqaanaa ixtiraam iyo dabeecad wanaagsan iyo dad jacayl ayaan uu mataqaanaa uu nagu hogaaminhayay ilaahay subxaanahu watacaalaa shaqadii qaranka uu u soo qabtay iyo howsha uu soo qabtayna allaha ka abaalmariyo jannadiisiina allaha geliyo ummadda soomaaliyeed waxaa ka baxay nin halyey ah waxaa ka baxay aqoon-yahan waxaa ka baxay qof ay tegi doonto oo sidii runta ah howl muhiim hayo laakiin annaga awood kale ma lihin inaan ilaahay u barino inaan u tacsiyeyno inaan eheladii la qaybsanno xanuunkii in ummadda soomaaliyeed dadka sidaasoo kale ah loo sameeyo mataqaanaa aas qaran taasna madaxdanadii madaxweynaha iyo ra-isul wasaaraha way iclaamiyeen howshiisana waa lagu jiraa waxaana la keeni doonaa ilaahay hadduu yidhaahdo berri ayadoo loogu samayn doono magaalada muqdisho caasimada dalka aas qaran loogu samayn doono oo laga wada qaybgeli doono intaa kadib waxaan leenahay qof kasta oo soomaali ah gaar ahaan dadkii ay wada shaqayn jireen in walaalkeen haddee dad haddii wada shaqeeyaan haddii la isbarto waxaa laga yaabaa in wax dhex mareen waxaan idinka codsanayaa in la cafiyo cid walbo inay u ducayso in mataqaanaa aan ilaahay u barino annagana wasaarad ahaan shaqaalaha dhammaan waxaan u dardaarmahayaa uuna leeyahay waddadii uu nagu waday in lagu socdo hawshii iyo qorshihii iyo istaraatiijiyadii uu noo dejiyey oon ku shaqaynaynay inaan sii dardargelinno inaan mataqaanaa hore ooga soo soconno ayaan insha allahu arrintaas aan xoojino qarankaan u shaqaynaynay laakiin qarankii wuu jiraa welina shaqadii way taagan tahay inaan qof kastana u dhimanahayo wixi uu ka tago oo dalkiisii uu oga tago inuu berri uu magaca ku helahayo sida wasiirkanaga allah u naxariistee marka intaasaan dhihi lahaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
taariikhi ahaan ilaahay naxariisa marxuun xoosh jibriil marxuun cabdiraxmaan xoosh jibriil weliba uuse sannadii kun sagaal bool qontayoonay litii use ka dhaladay ee magaalada jawhara use on walbarashadiis use saasoo kale ka qaaday isla magaalada seji weliba shahaadada koowaad ee jaamacadda use ku qaaday jaamacadda laka magacaabo toronto use ona diyaari cilmiga sharcigana use ku diyaarsaday iskuulka laka magacaabo osgodia hall lowa school ee jaamacadda york ee yeeda ka taalla toronto ee dalkaasiti canada maruuxn xoosh weliba mudduusa qareen ahaaye anku shagay jiray dalkaasiti canada weliba usaa soo kale usaa ku shagayay arrimo qaxootiga iyonay socdaalka qoyska shaqaalaha iyonay arrimo xuquuqda aadanaaga bartamo sanadii labadii kuntum iyonay kowti marxuun cabdiraxmaan xoosh jibriil weliba la magacaabay wasiirka dastuurka iyonay reedan elhiisyowki dowladdii kumeeldeerka hayti antii laka guda jaray sanadii labadii kuntum iyo kowtii tumi lamadii weliba usahaye hogaamiyaaga qorowka iyonay reedan anfiirayowka dastuurka kumeeldeerka ee soomaaliya kaasoo la ansixay agosto labadii kuntum iyonay lamadii weliba usuu ku mid nagaday xildhibaanadii baarlamaanka ee sagaalaad ee dowladdii federaalka ee soomaaliya us-oona lamadii kun tumiyo lamadii ilaa tumiyoneliti nagadii guddoomiyaga guddiga hoosaadka xaquuqda insaanka ee baarlamaanka sagaalaad ee dalka lokobalaaw lamadii kun tumiyonay sadiidii ilaa lamadii kun tumiyonay siyeedkii marxuumka weliba uuse la shagayaye kaasoo usahaayay xubin sare ee arrimo siyaasadda macadka dhaqaalo iyone arrimo siyaasadda bulshada ee geeska afrika longordow hesby usoo macadka kula taliyaaye arrimo sharciga dastuurka federaaleynta iyonay dejinta maamulka xaquuqda aadaneega maamulka arrimo garsoorka ee bulshada khilaafiyada iyo hadhaha galeen bili mey lamadii kun tumi iyonay toddobadii marxuun cabdiraxmaan xoosh jibriil weliba use la magacaabay wasiirka arrimo dastuurka xukuumadda federaalka ee soomaaliya marxuunka weliba usahaay shaksi sadala sheegay dadka ka dhow ciidan faylahay haanaso si enuusu dhaqan ahaan yuusanhay kowso la dhagamow bulshada dhammaan howlwadaadina wasaaradda yasuuskumada yoon amaanen wasiirka kankoosay ilaa yonay kankasiray ilaa naxrisa marxuun cabdiraxmaan xoosh jibriil yoli kuwada in magaalada muqdisho lanka samay caas qaran barnaamijka kulanka idaacadda warsan ee magaalada baydhabo iyo dhegaystayaalka guda jarne taligii hore ee nisa yase ku hadalay qaraxyadii iyo inhaanayo kana nagadeen magaalada muqdisho sambaloshe weliba usooreen qowadaye xilka taliyaaga ciidamada nisa ee soomaaliyeed weliba us waraysiisyaaye t v-ga dalsan
bismillahi raxmaan raxiim arrinkaas horta wuxuu ila muuqdaa wax sadar muuqda saal ka dhan waa la socotaayo hadda qaraxyadu inay isdaba joog yihiin ay maalin maalin dhaaf u dhacoyaan waxaa ii muuqata isbarbaryaac iyo isku dhex yacsanaan fara badan ee ammaanka caasimadda ay ka muuqato waxa ii muuqata inaanan shabaabkii meelihii loogu talagalay aan lagula dagaalamayn waxaa ii muuqata nidaamka amniga ah inuu saxnayn markii ay wax dhacaan sida looga jawaaba horta loo garta ammaanku maaldood wixii dhacay waa ogeedeen sababta hadda ay wax u daba dheeraadeenna waxay ahay waxa ahayn command and control iyo structure oo lagu ballamay oo yidhaahdo koox xibla ha gasho koox xibla ha joogto haddii koox xibla guulka inwas koox xibla gelaysa yacni koox xibla barometerka xire yani shaqo qaybsan oo nidaamsan ma jirin haddana ma jirto haddii maalin kasta marka yani dawladdii meeshii loogu talagalay difaaca inay meelo fog ka gasho jidka jidka makaar makar ay ugu jirto oo maalin kasta san ama saddex qof ama boqolaal qof xamar lagu dilaayo oo si isku celisoo joogtaa tiyaatarka iyo isbaarada hortaalla qaraxu maalin kasta uga dhacayo adhoontinga ii sheegay meeshaan in uu ka jiro horumar ammaan waayahay dilal baa dhaca qaraxyana way dhacaan saad sheegtay maxaad is leedahay way soo kordhiyaan arrintan oo joogtay ka dhigaan in waxaanay dhacaan
wax kale maahan ii sheeg dagaalkii shabaab oo aan aanan la xoojin ciidamada oo sidan dareensanahay beri lasoo dhaafay mushaarka uu ka maqan yahay dowladda oo ku mashquulsan siyaasada iyo dad kale ceyrsigood intii shabaab ceyrsigooda ay ku mashquulsanaa la helay momentumkii amisom oo meesha ka baxay oo hadeertaan ay muuqato amisomtii dagaal aysan ku jirin laakiin dabagorsho iyo isdhimis iyo bixitaan ay ku jirto ciidan soomaaliyeed oo ammaankii hagta hanta oo la wareego oo aan la diyaarin istaraatiijiyad iyo tala amni iyo qorshe amniyoo cadon jirin oo dowladdu ay leedahay marka laga reebo in dowladdu ay ficiltan iyo challenge ay kula jirto maxaan ku dhaha dad siyaasiyiinoo ka soo horjeeda waayahay saddexdii bil ee ugu dambeysay meelo qaraxyada waxay ka dhacayeen aad loo ilaaliyo oo kontaroolo ciidana madaxtooyadana sidaas aan uga fogeyn marka maxaa fududay qaraxyadaas iyo gaadiidkaas qaraxyadu ay ku xiran yihiin in kontarooladaas ama ay tagaan ama ay ka gudbaan
horta waa run for the first time hadeertaan qaraxyada waa- waa lala soo dhuudhuuma jira awal hadda laakiin nimankaanu intay soo jidka soo maraan ee booliiskii ciidamaha ammaanka soo dilaan ee meeshay rabaan xoog ku gaaraan taas waxay muujinaysaa structure amnigi hor jira oo macquul ah oo shaqayn kara oo nimankan wajihi kara ama xog ka keeni kara ama hadday soo baxsadaan difaaci kara ama hadday hadda waxyeello geystaan ka daba duuli karo ka aarsan kara marka ma jiro waa vacuum amniyeed
waa gartay mas-uuliyiin aad adigu ka mid ahayd waxaa xelalkoodii looga qaaday qaraxyo dhacay falal amni darro oo magaalada ka dhacay maxaa ku muuqda hadda mas-uuliyiinta hadda ee hay-adaha ammaanka
horta aniga intaan kala suq waa la socda waa run aniga markaa meesha joogay labadii bilood ama bilba hal iyo laba qarax oo annaga naga soo fakaday oo annagoo la dagaalayno ceersinan dhici jira hadda waaba loo faruuran yahayo saacadduu rabo iyo meeshay rabaan iyo waktigay rabaanay sameeyaan accountability aa lalahaayoo aniga markii laiga qaadaya waxaa lalahay qaraxyaa aa meesha aa- aa- waa shaqadooda guda waayan hadda meesha waxaa muuqata marka la jiifiyana bannaan aniga haddii xilkayga aan ku waayay qaraxa uu aa baxsaday ilaa maalinta xilka lagaa ilaa hata boqolaal qaraxaa dhacay boqolaal kuna qofaa ku dhimatay intaanu hantiya ku baabaaday qof talaaba laga qaadan lama arko waxay muujinaysaa marka yacni ammaankii in la hilmaamay waxay muujinaysaa accountability inaysan jirin wasiir amniga xil loo qaada ma jiro taliya nabad sugida xil loo qaada ma jiro taliya boliis xil loo qaada ma jiro even taliya saldhigo xil looga qaada ma jiro sideedaba adduunkan maalinta qofka weynna uu qabo waa sharciga maskiinkana sharcigu qabto meeshaasu cadaaladna kama jirto dalkaas iyo dadkaasuna dowladdiisu ma jiri karto marka waxaan aaminsanahay meeshaan overall ammaankii oo dhan carelessaa laga yahay wax muraada oo cadow madow oo laga leha lama arko in kun qof dhimato iyo in maxaan ku dhahaa wax la qabto inaan la qabanin kii aan wax qabanna waa iska joogaa dhib male kii wax qabtana waa la- waa waa waa xilkaa laga qaadaa waa gartay xilligii xilka adigu aad haysay ee dad badan waxay aaminsan yihiin sidaanoo kale inay qaraxyadu u dhacayeen dadka loo dilayay falal amni darroo kale ay dhacayeen marka hadda inaad adigu ka hadasho ee mas-uuliyiinta xilka haysan aad ku eedayso in amni darro ay jirto aragti noocay bixin kartaa baa isleedahay horta aniga waa liigu eeday dheerfo xaqaan u leeyahay in aan ku eedayo Ee, nin oo oday ah oo xudugaal ahna waa ahay waxaa ii muuqdan inaan wax ka sheega xaqaan u leeyahay meesha waxaa weydiisay ammaanka ammaanku waa isku dhex yaacsan yahay ammaan darraa jirta ammaana jira maan leehay dadka waa la misina been maan u sheega Een, teeda kalena waxay tahay yacni aniga markaan jooga shabaab iyo anaga waa dagaalamayna waa isceersanayn dagaal markaa ku jirto waa lagu buurinaa maxaa buurine ficilaa wadaa ku dhex jirtaa shaqaad ku dhex jirtaa waa ku jebi kartaa waa ku guulaysan kartaa he- meeshaan waxa waaye qofku meel soomaali dowladda meelay u fadhisaa marka lama kormay loogu imaanaya waa lagu garaacoyaa meesha la yidhaahdo tiyaatarka lagu imaanaya waa lagu garaacoyaa qaraxyaduna labadaas meelood ma dhaafaan annaga mogtahay qaraxa ka dhacay waxaa meesha madiinaan qoraxa ku qabanaynay oo waxaan ku qabanaynay suuqa xoolahan ku qabanaynay oo waxaan ku qabanaynay ex controlaan ku qabanaynay oo ni- kii naga soo baxsado ugu badnaa waa kii maxaan ku dhahaa sababa ku qarxi jira annagoo ceersanayna anagoo is ceersanayn gacmaha aan iskula jirno dad dagaalamaayo oo isjijiidaan ahayn banonig sidiisa mogtahay wuxuu sh- uu sharaf ku leeyahay mogtahay laba kooxeed oo is ceersanaysa inay dheelayso hal koox hadday dheelaysa laakiin dhinah ma leh hadda sida muuqato dagaalka hal dhinacoo ka socdaa shabaab ka socdaa dhinaca kalena maba ku jiro dagaal waayahay ee, duqeymo ayaa ee, dowladda maraykanku ay ka fulisaa meelo ka mid a soomaaliya oo shabaab ay kula dagaalamayso ilaa iyo hadda duqeymahaas ee, ma joogsan oo way socdaan welina ee, shabaab lagama guuleysan marka maxay tahay ee, cilada jirta
horta duqeymadaas waxaa loogu talagalay waxaas waxaa la dhahaa tactical oo strategy yani waxaa loogu talagalay ciidan culays haysto culayska in looga qaado ee strategic factory ma keenaan guul weyn oo ay keenayaan lama arko waxaa loogu talagalay garaac staas space bixine spacekaas yani dadkii buuxi lahay oo ka faa'iidaysa lahay oo shabaabka baacsa lahay oo jibi lahay oo ii sheeg maxaan ku dhahaa luuqyada iyo deegaanada iyo miyiga ay joogaan uga daba tegi lahay aan jirin marka maxaa maanta oo dhan garaac oo ii sheegeen maxaan ku dhahaa garaac di- oo macnaa ma- maxaa kaloo dhacay kulli meelihii baadiyaha ka soo baxeen xamaray soo wada galeen dadka ku laynaan yacni qaraxay rabaan ay soo gudbinayaan magaalo dhaweed marka qaraxa gudbinaayeen meeshaan ex- casblare ama aagga u dhow lix askariya ku dileen qof bini aadan oo ka- oo- oo- oo- oo- oo ka daba gashay lama arko nimanka waxaaba dhici karta physically mar dhow magaalada dagaal in ka ridaan marka dhinacna waa advantage dhinacna waa disadvantage yani dhinacna waa faa'iido dhinacna waa khasaaro waa faa'iido nimankii waa la diloyaa meelihii joogi jireen ma joogi karaan waa khasaaro dadkii soo dhex galeen khasaarahooday badinaan khasaarada kale waxay tahay dadka saaxiibada aan nahay maalin kasta annaga noo mahul la'aan karaan haddaanan ka faa'iidaysanayn dadaalkooda iyo tallaabooyinka ay qaadaan nagu kaalmaynaayaan marka dee faraha inaga qaada aniga shabaab faraha lase kaina qaada deerfo kaalmadii waa waysta garayna iyo iyo guul wilkii ama niyad samidii adduunka
amni darada dalka ka jirta soo lama dhihi karo adiga laftirkaagu qayb baad ka leedahay maadaama ee, dowladda aad la shaqaynaysay inaan lix bilood aan la shaqaynayo lixdaas biloodna oo dharan keena annaga magaaladan kow inaan markaa annaga imaanaynay yacni qoryaha dabajeexida ee dhishiikaha ku dhacsada aa ka camali ahayn waxaan keennay kow horta qori weyn magaalada in laga mamnuuco waxaan keennay qori aan fasaxaysa magaalada inuu soo dhex socno waxaan keennay inaan xadidno qoryaha magaalada lagu wadanayo oo aan markii hore aan kusoo koobnay saddex ilaa afar qori owl troops ciidamada dhex mari jira magaalada magaalada waxaan keennay in dowladda ayadoo laga cabsado ayadoo la ixtiraamayo dowladda mogt in laga labadaba waxaa la rabaa dowladda in, in la cizeeyo shaqada hayso waxaan keennay shabaab inaan ka joojinay dadka ay la macaamala u yeeranayaan oo ii sheegeen canshuuraha ka qaadanaan waxaan keennay inaan dembi ka dhigno shabaab in canshuur la kee- la siiyo waxaan keennay in aan maxaan ku dhahaa aan aan dhaq- dhaqaaqa dhaqaalaha iyo canshuur ururinta shabaabka si dhow ula soconno waxaan keennay in for the first time xasan khayro aan maqlaay dhahay wax kasta aniga iga bilaabdaan aan ahayn markii ugu horreysay oo askari shabaaba oo dagaalamaya oo hotel qabsaday ayagoo nolosha aan ku qabanay waxaan keenay markii ugu horreysay oo baabuur qaraxa nin wada aan qabanay asii qaraxiisii waxaan ugu keenay markii ugu horreysay intelligence aan ugu soo saarno qarax ka soo dhaqaaqay meel intuusa xamar gaarin la fajiliyo dagaal muuqda aan ku jirnay horumar muuqdaan samaynaynay annaga bini aadanaan nahay dagaal cilada waa yeelan karnaa dagaalkaana waa dagaal waqti dheer u baahan laakiin waa shaqadaan waa dayacantaa waa la qaban karaa waa garta anigi ma dayacnayn markaan jooga aniga meesha laakiin hadda waa dayacanta maxaa isbedela marka hadda iyo markaas
markaas de qof isxilqaamaya anigoo isxilqaamaya iyo tiimkayna mas-uuliyaddan dareensanay oo niyadaan lahaynoo shabaab inaan ka adkaan karnaan qabnay dadka soomaaliyeedaan aaminsanayn adeegaan u bixinayna ii sheeg maxaan ku dhahaa inay ku qancayaan nala shaqaynayaan hadda laakiin meeshaan number one ama bariority ma bariority noo ahayd number one hadda kuwaan bariority mabu ahanba marka u horreysa waxaan adiga waa inay muhiimad kuu leeyihiin labo maxaa dhici karta in laga quusto la yidhaha shabaab kama adkaan karne shabaab adduunkaana aa- aa cerceersana annagu aan soomaalida siyaasiyiin soomaalida aan cerceersano saddex waxaa dhici karta adduunkan rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa la weydiiyey su-aal ah qiyaamuhu goormu dhaca maalinta qof mas-uuliyadda aan u khalmin loo dhiibo oo qiyaamo dhaca waxaa dhici karta dadka meesha jooga ehelkooda inaysan ahayn qof maba yaqaana waxaaba dhici karta shaqada inaysan aqoonin ama muraad ka lahayn number of issues aa dhici kara
waayahay dadka soomaaliyeed inta badan waxay sheegaan in qofka siyaasiga markuu dowladda ku jiro ee dhaliilaha isaga uu leeyahay ama dowladda ay leedahay aysan u muuqan marka xilka laga qaadana ee dhaliilaha dowladda ay u muuqdaan adiga ma lagu arki karaa nin xilligiisi dhaliilo aan arkaynin haddana dowladda dhaliilaheeda arkaya horta aniga dowladdan waxaan kala maqannahay eh, hal sana iyo ka badan hal maalin anoo dhaliila may arag maya today waxaa isu keeni kara waxay tahay xaaladaha taagan kow tanbadda labo ammaanka waxaan ka aaminsan oo ka arkaan aniga ka sheega dabcan kaligayna ma ahan everybody qof kastana waa u jeedaa aniga waana run adiga dowladda markaa ku jirto waa lagu dhaliilaa laakiin adaal rabaa dhaliishaas inaad ka faa'iidaysato iska dhowdhowjisto aniga aniga aniga aniga shaqsiyan dowladda hadday wax qabanayna ma dhaliilaayo haddayse wax qabanayna ma aaminayo dadka soomaaliyeed markhaati beenaan ma fura aniga wax beenaho meesha aan oolin maan fura am no stupid stupidka waxaa la yidhi waa qofka beenta arka yaqaana haddana ahminsan inay runta marka anaga been muu camiri karno mogtaa wax oo iska bogahoo maxaan ku dhahaa waa waray waa waray kama shaqayn karno aniga markaan joogana si adagaan uga shaqaynaya waxaan hal maalin iyo hal saac oo nolosheyda ka mida kama firaaqoobin ishaan ku hay waa is ceebsanaya aniga shabaab markaan ka tegana waa jeclaay qofka iga bedela meesha inuu shaqadaas sii wado ma sii socon ciidankii ala kala daadiyey xaruntiina wasugiddiina wasugiddi ogeedoo adduunka star u aheedoo important ee la hadal haayay male maanta inay jirto in kale lama albaabaa lagu goostay waxay qabatay lama yaqaano shabaab kama shaqayso yacni ammaan magaalo kama shaqayso adduunkaana wuxuu naga aaminsan yahay khataraha nooga wajanta kama keento waxay qabatay lama yaqaano markaa meesha jooga hayad la yaqaano loo hirto wax laga sugay aheede
waayahay ee, ciidamo waxaa jiray ee, dhowr xiliil isku bedelay oo ammaanka caasimadda loo diyaariyey ee, nabadsugid baa laga soo bilaabay hadda ciidan boolisa amniga ee, lagu wareejiyey oo dhowr kun ku dhow iyagu maxaas leedahay way bedeli karaan ammaanka caasimaddana way kusoo kordhin karaan horta soomaalida waxay guus la gaareen guul waxaysan la gaareen consistency male wax ay joogto u qabanaysa lama arko ciidan xasilinaa la sameeyey ciidankaas waxaa la rabay in la dhuudhuujiyo asaga laga shaqeeyo mandatkiisa la xoojiyo shaqada uu sii wado booliisaa la sameeyey booliiskaana mar kastana waxaa lagu samaynaa reaction yacni laba qofaa dagaalaysa saadiq iyo waxa dagaalay ka soo qabo taliyii hore nabasugidda yacni waxaa la yidhi nabasugidda waxaa la kala dil because of two laba qof differenceigoo darteed booliis ha la aadaa la yidhi ciidankan kala jir booliisna ma leh mid nabasugidina hadda kuma jiro mid military ma leh milita- ma- ciidankan magaalada hadda inuu shabaab ceersada micno ma lahan inta la baxsho shabaab lagulama dagaalamayo marka aniga haddee I wish ciidanka booliisku hadduu shaqo qabanayo waxaanu qaracay waxaanu dhibaato ma dhicin waa dadaalayaan ciidanku dhibaato ma lehe dadka waxaa la yidhi yacni adduunka aqool xumada ama qorshe xumadu qaranka dhan waa baabiyaan wax annagana baabiinaya wiilasha dhallinyarada booliiska maahane talaxumada waaye waxaa la yidhi ilaahay talaxumo kuma gesho hadduu ku gelinaana odagaka reerka weyn kaama gesho dadka dadka ugu waaweyna ilahay talaxuma naga gesho therefore ciidan oo hagaaga lama arka marka ciidanku eed ma lehe madaxda iyo leadershipka iyo dadka strategiga fishinka inay sadgareeyaan oo ay dejiyaan loogu talagala eed iska leh waayahay ee, cabdulaahi maxamed cali sambelel shaab taliyaha nabadsugidda ee, ama hay-adaha ammaanka mid ka mida loo dhiiba haddii la yidhahdo maanta maxaad is leedahay inaad ka bedeli lahayd xaaladda dalku hadda uu ku sugan yahay horta farkeliya foor ma dhaqo Een, waxaan aaminsanahay haddii dad shaqadaan qaban yaqaana ikhlaasna oo lahayn niyadna ay ka tahay loo dhiibo shabaab in laga adkaan karo ee shabaab lalama dagaalamaayo adina ma lala dagaalina ma laga adkaan karaa no ma lala daga ma ma ma ma laga adkaan karo waayahay marka dowladdu dhowr mar waxay sheegtay in muddo kooban shabaab ay ku soo abjarayso dagaalkooda ee, caasimadda iyo guud ahaan dalka hadda ka waran dagaalka dowladda iyo shabaabka aragtida adiga ka hayso prime ministerka markii xukuumaddiisa la baasgaraynaya wuxuu yidhi wuxuu sheegay saddex bilood gudahood inay muqdisho ugu sifaynayo shabaab madaxweyneha isaguna waxay sheegeen laba sano gudahood dalkao dhan in loogu sifaynayo toban sano ka hor cabdullaahi yuusuf meelkuu joogay jidka almukarama sebena lala dhacay hadda baabuur qaraxyaa lala dhacaya wax ama shabaab laga qabtay iyo wax ammaan laga qabtay midna ma jiraan haddii laga qabtana waa waa- waa nin oon eh, maxaan ku dhahaa sakeel oo duleelo biyo ku wada waa in dhala'aana lagu- lagu shaqayn waaya wax qorshaa meeshaa ma yaalaan wax xisliya wax aqligana ma yaalaan waayahay fariintaada ugu dambeysa ee amniga ee dowladda iyo hay-adaha hadda shaqada kule ammaanka dalka aad u dirayso maxay tahay waxaan leeyahay annaga shabaabkan toban sana ma la dagaalayno sidaan kula dagaalamayno is- xamar isku maceersi karnee shabaab waa national threat dadka deegaanada dalka oo dhan waa in lagala dagaalo waxaan qabaa aniga shabaab xamar looga maceersi karee bannaanka lagula dagaalo meesha jooga ha lagu weeraro ha la garaaco ha lala jabhadeeyo meel haddii markaas tuulo kastoo soomaaliyeed iyo jufo kasta iyo qabiil kasta iyo beel kastoo soomaaliyeed iyo state kastoo soomaaliyeed uu shabaab la dagaalo xamar waxaanu dhibaataba kama dhicin laakiin haddiiba hal meel oo dagaal ka socdo isu jirin intay aadaan xamar isu wada galaan meeshaan dadku lagu layna riskii waxay leeyihin in la qaybiyo sooma laba qaybinoo biyo meel gadan isu yimaado wax kasta xamar aa- aa- aa loo dhaaf xamarkii nafteediina shagaal shagaal afgooyaan dagaal kama socdo balcad kama socdo jidka afgooy balcad iyo afgooy waa kala go-aan maxaa la dhahaa jawar waa kala go-aan xamar waa kala go-aan afgooy dhinaciisa kale waa waa active ku yihiin nimankan waa in laga shaqeeyo oo dagaal la yaqaano inta wax kaloo dhan meel aan iska dhigna aan la aadno kulligiin waa inaan waa inaan wajahnaa
madaxweynaha maamul goboleedka ee puntland saciid cabdulaahi deni iyo weliba uuse sheegaya in haraabta soomaaliyeed lankobaayantiyo ku qayb qaadadaan ku midnagadowka ciidamada xooga dalka laakiin maalin maalinta ka dambaysa isbedel baa ku socda dadaalkaas rag iyo dumar badan oo wadaa jira waxaan ogahay dumarku inay kaalinteedu helaan rag uga xanuun badan dumarka ayaa jira oo badan oo qaybkood halkay fadhiyaan marka taas waa geedi socod ee inta samaha jecel ay rabto inay nolol fiican ay ummadda soomaaliya oo dhan wada gaarto oo siman oo loo siman yahay dhinaca kaleeto waxaan aada uga xumahay maadaama gabadhu ay mararka qaarkood nugushahay tacadiga loo geysanayo waan cambaaraynaynaa ilaahay idankiisa waxaan rajaynaynaa kuwa geysana tallaabo sharci ah oo runtii aysan dib daba ugu noqon inaan ka qaadi doono haddii ilaahay waxaad waxaad ogtihiin tacadiga loo geysanaya dadka dumar keliya ma aha shalay magaalada boosaaso waxaa tacadi iyo dil loogu geystay allah u naxariistay sultaan bashiir muuse koonte dilku iyo dibindaabyadu iyo duruufaha jira rag iyo dumarba maanta oo u siman waxay u baahan tahay reer puntland inay arrintaas ay aada u fiiriyaan waxaa soo baxay dad runtii aan lagu tilmaami karin bini aadan oo sababo kala duwan u samaysmay waxaa jira kuwo dana siyaasadeed iyo arrimo biyo kusoo gambanayo dadkii laynaya waxaa jira dhallinyaro kale hogaankiisa oo sababahay wuxuu dilayaan aan la ogoyn oo mukhaadaraad iyo dhaqanxumadii iyo iyo waxaanan hadda la sifayn karin dalkii baa kusoo badanaya waxaan u malaynayaa arrintaas waa arrin u baahan si guud in looga qayb qaato duruufo adag baynu maraynaa dowladnimadeennana waxay u tahay imtixaan inaan ummad jirta oo degaan ku nool oo kala dambaysa inaan noqonno oo waxyaabaha khaldan iska wada qabata iyo inaan ku fashilano labadaas ayaa isbarbariyaan laakiin dadka reer puntland iyo dadka soomaaliya si lagu yaqaana khaasatan reer puntland oo ah dad nabadda iyo dowladnimada iyo deganaanshaha jecel waxaan rajaynayaa arrintaas inaan meel uga soo wada jeesanno ayna kala qaybin oo dad gaara aysan xanuun gaara ku haynay xanuun dadka oo dhan ku haya ay noqoto Een, sidoo kale waxaan fursaddan uga faa'idaysanayaa inaan u tacsiyeeyo qoyskii iyo qaraabadii iyo asxaabtii suldaan bashiir oo runtii shalay lagu dilay magaalada boosaaso masaajid dhexdiisa iyadoo masaajid la buuxo oo sidan oo kale loo fadhiyo tii lagu dilay haddana la yidhi waa baxsan marka waa arrin ee runtii ee arrintii caaisho ku dhacday mid la mid ah ayuu labaad weeye oo dhacday oo u baahan in ee la dareemo waxaan sidoo kale halka uga faa'idaysanayaa inaan u tacsiyeeyo wasiir xoosh allah u naxariistay oo isna shalay ee ku geeriyooday magaalada dubaay Ee, intii dhimatay allah u naxariisto inta dhiban ilaahay dadka ha ka dulqaado guud ahaan waxaan rabnaa inaan xaaladaha aan ku jirno si madaysan siday wasiiradu sheegtay oo wadajir ah iyo isku duubnaan aan uga qayb qaadano Ee, dumarku mar walba iyagaa hormuud u ahaan jiray nolosheenna hadday ahaan lahayd midda qoys oo hoose iyo hadday ahaan lahayd midda dhaqaale iyo hadday ahaan lahayd midda siyaasadeed puntland waxay caan ku ahaan jirtay gabdho soomaaliyeed iyo haween soomaaliyeed oo dadka arrimaha nabadgelyo iyo siyaasadda hurmuuda dadkii joogay qayb ka mida waa i muuqataa muddadii burburka soo dhacay puntland aasaaskeedii iyo puntland kabashadeedii hormuudka ugu weyn dumarku ahaan jira laakiin waayadan dambe jiilka cusub oo soo baxay dib bay ugu dhinteen waxaan u malaynayaa waxaana waxa keenay iyagii baa iswada qabsadeen sida hadda wasiiraddu sheegaysa marka kaalintiina inaa idinka soo ceshataan kaalin aan lahaan jirteen weeye aad baan u garanayaa dumar aad caan ugu ahaa gobollada puntland khaasatan boosaasaa inta badan ku noolaayo dumar waxay lahaan jirtay boosaaso dowr weyn qaata oo nabadda u istaagan oo dibu heshiisiinta iyo shirarka ka qayb qaada oo markay raggu isqabtaan iyagu heshiisiyaan ogaan jiraan ya meesha wax iska bedeleen horta dumarka iyagaa la weydiinaya marka waxaan rajaynayaa dhaqan ahaan puntland dumarkooda hormuud buu ahaan jiray sida aan ogahay yani idinkuna markhaati ka diin annaguna dhaqankaasaan daba soconaayo dumarka waa rabnaa inaan gacan weysiino inay kaalintooda qaataan matalaada dhinaca golayaasha runtii waa sax waa ay hooseysaa iyadana waxaan rajaynayaa inay intaan ay ka sii fiicnaan doonto mararka soo socda haddii ilaa idmo waa waxaa keliya oo golaha wakiilada xal loogu heli karaa waa siyaasadda dowladda oo ah in doorasho la galo oo cidna cid aysan eedin waxaan ogahay dumar badan oo aniga igu yimid reerkooda inaan gabar loo sii jago waa jiraan ruuxaddooda ragga keliya baa ku diiday oo odhanaya gabadhaas waxbaa nagu siin aniga naga mutashay marka waa waa cudur jiro weeye rag iyo dumar ma kale le oo u baahan in la xalliyo marka arrintaas waxaan rajaynayaa idinkuna inaad dibsu ku noqotaan annagana aan gacan ka geysanno waxaana wada deeqa waa kala dambayn iyo dowladnimo puntland dumar la-aantiis ma jirteen rag la-aantiisna ma jirteen bulsho quraan nahay inaan isqabnaa la rabaa gacmaha isqabsanno horumar ka shaqayno nabadda ka shaqayno dowladnimada ka shaqayno gaar ahaan hadda waad ogtihiino hadda argagixisada dhibka haysa rag keliya maaha dumar kastoolada si dar waa la sheegayo dadkii dhiban magaalada boosaas hadda waxaa la yidhi dumarkaa u daran oo aada ugu hanjabaya dadkii marka cillad barlaa soo baxday oo u baahan in wax laga qabto marka waxaan rajaynayaa gabdhuhu inay ciidamada soo galaan inay gudiska soo galaan inay qayb ka qaataan nabadgelyada inaysan jagada siyaasadeed keliya ay raadina waxaa la rabaa inay qaybaha dowladda oo dhan ay ka shaqeeyaan waxaan ballan qaadaynaa haddii ilaahay idmo inaan anagoo u marayno wasaaradda iyo hay-adaha huseeya inaan gacan buuxda siin doono horumarka dumarka ka shaqayntooda waxaan kaloo gacan buuxda ku siin doonaa wasaaradda caafimaadka in ay dhibaatada haysata hooyada iyo iyo dhallaanka iyo khaasatan umulaha inaan qayb weyn ka siino waan uga mahad celinayaa dareenka doraysa maryan qaasim iyo hay-adda ay ka shaqaysaba waxaan rajaynaynaa inaan si guud uga wada qayb qaadano daryeelka dadkeenna khaasatan dadka nugul ee haweenka iyo carruurta ah xuquuqda in loo sinaadona waan ayidaynaa waana ka shaqaynaynaa haddii ilaahayna waan mahadsantihiin anbaliyo anbaliyo labaad iyo saddexaad maalin farxadeed weeye waxaan idin rajaynayaa insha allah sanadkan sanadkiisa kale inaad aan arki doono idinkoo horumarkii hore ka ballaaran gaaray horumarkuna waxa weeye hakad ma leh mar walba waxbaa dhiman laakiin waxay u baahan tahay dadaal waan ku kalsoonahay wasiiradda iyo wasiir ku-xigeenku inay ay qayb weyn ka qaadan doonaan sidii haweenka reer puntland horumarka ay mudan yihiin loo gaarsiin lahaa waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmat
guud ahaan barnaamijkii kulankii idaacadda warsan ee magaalada baydhabo iyo dhegaystayaal antaniinka heegow namaadan antiriyadan kulmaana kakalnimada saasiyona maanaala wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu